bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka caawa qodobada aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah ururka dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe oo ku dhawaaqay in la baajiyey munaasabadda maalinta dhallinyarada soomaaliyeed ee shan iyo tobanka mey oo beri ku beegan madaxweynaha hirshabeelle oo cafis u fidiyey qaar ka mid ah maxaabuusta ku jirtay saldhigga magaalada jowhar munaasabadda ciidulfadriga awgeed wasiirka wasaaradda beeraha maamulka hirshabeelle oo sheegay in maalmaha soo socda lagu guulaysan doono xiridda goobaha uu ka fatahay webiga shabeelle dhallinyaro u socotay tartan kubadda cagta oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka karkaar ee puntland wararka dibaddana caawa waxaad ku maqli doontaan dowladda israa'iil oo xaalad deg dega gelisay magaalo ka tirsan waddankeeda mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa jimco taariikhdu ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha shanaad ee mey sanadka labada kun koo iyo labaatanka warkan waxaa soo saaray halkaan ka akhri doona anigoo abdaxsiis xasan macalin ee u diyaar garooba qodobadii aad maqasheen ayagoo faahfaahsan aan ku horeeyo ururka dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku dhawaaqay in la baajiyey munaasabadda maalinta dhallinyarada soomaaliyeed ee shan iyo tobanka mey oo beri ku beegan cusmaan cabdal cusmaan ayaa warkaasi faahfaahinaya
shan iyo tobanka mey oo ku beegan maalinta berri ah waxay ku astaysan tahay maalinta dhallinyarada adduunka waxaana sanad waliba la qabtaa munaasabad lagu weyneynayo maalintaasi soomaaliya ayaa ka mid a meelaha munaasabadda lagu weyneynayo maalinta dhallinyarada lagu qabto sanad weliba ha yeeshee sanadkan deegaano badan oo ka tirsan hirshabeelle kama dhici doonto munaasabadda maalinta dhallinyarada gaar ahaan magaalada caasimadda hirshabeelle u ah ee jowhar fartuun aadan axmed oo ah guddoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegtay in sababaha loo baajiyey munaasabadda xuska maalinta dhallinyarada adduunka shan iyo tobanka mey in ay markaasi qayb ka tahay sidii loogu gurman lahaa dadkii ay saameeyeen fatahadaha ka soo rugmaday webiga shabeelle ee barakiciyey boqolaal qoys oo ku nool tuulooyin hoos yimaada magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle maanta oo ah maalin aad noogu weyn oo aan u diyaargaroobayna munaasabadda shan iyo tobanka mey oo ah maalin aad iyo aad nooga weyn haddaan nahay dhallinyarada soomaaliyeed muhiimad gaarna way noo leedahay maadaama ay tahay maalin aada nooga weyn waan u diyaargarownay maanta oo kale waxaan ugu diyaargarownaya waxay ka mid tahay munaasabadaas inaan sameyno maadaama munaasabadda shan iyo tobanka mey ay tahay maalmaha xoriyadda maalmaha dhiigga soomaaliyeed ee ku daateen rag dhallinyaro ah ee ka go-need horumarinta dhallinyarada iyo gumaysiga in laga saaro dalka soomaaliya ayagoo ka dhiidhiyey dhibaatada ay ku hayaan gumaystaha markasta sanad kasta oo maanta oo kale oo loo diyaargaroobo shan iyo tobanka mey waa maalin aada qaali nooga ah waa maalin maalmaha noogu tilmaaman haddaan nahay dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe iyo hirshabeelle waan u diyaargarownay maadaama xaflad la dhigi jiray laisugu imaan jiray aada loo mashxali jiray oo waa maalin qiimo nogo leh oo taariikhi ah ayadoo sidaad ka warqabtaan waxaa ka dhacay shabeellaha dhexe fatahaado gaar ahaan degmada jowhar waxaa soo fatahay laba meelood labada meel meeloo ku guulaysan alxamdulilaah buqdaas in la xiro moyko iyo tan kale howsheeda socotane waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe iyo guud ahaan maamulka oo mar kastaba ka shaqeynaya dadkan si aysan dhibaato kusoo gaarin waxaan leeyahay kheyr allah idinka siiyo sidaad garab noogu tihiin aada noogu diirnaxaysaan oo annagana noo garab taagan tihiin fartuun ayaa sheegtay in dhallinyarada xuskii ay qabsan lahaayeen iyo munaasabadii markaasi ay u joojiyeen si ay u caawiyaan walaalahooda ay dhibaatadu ka soo gaartay daadadka ka soo rogmaday fatahaadaha webiga shabeelle uu ka sameeyey tuulooyin ku dhowdhow magaalada jowar
maadaama dhibaatadaas ay dhacday ee sida aad ka warqabtaan waxaa jiray ee, tuulada baarey dad soo barakacay ee degan webiga jiinkiisa aanan haysanin cunno aanan haysanin cabid aanan haysanin kaneecada waxay ka galaano Een, waad ogtahay markaa gurigaaga joogto waad istariixaysaa oo waxaad leedahay biyihii haysataa cunnadii haysataa Een, marka dadkeenan maadaama ay dhaceen dhibaatadaas la adjigeed waxaan joojinay munaasabadii een, xafladda ahayd oo laisugu imaanayay waxaana u bedelnay inaan dadkeenaas ku caawino waxaan xafladda ku bixin lahayn iyo munaasabadaas Ee, waxaan ugu talagalnay cunto iyo lacag ee, si ay noogu kaalmaystaan maalintaasna waxaan u bedelnay inaan ma- dadkeena ku caawino aan ku xusno maadaama ay ahayd maalin xorriyad ah maalin laga guulaystay gumaystihii Een, gobolka shabeellaha dhexe waxaan u bedelnay dadkeena in ugu- ku caawino aan u gargaarno inti karaamkeena ah waxyaabaha aan iska aroorinay sida lacag oo kale sida raashinkii oo kale inaan u geyno beritoola haddii ilaahay idmo oo ah maalin aad noogu weyn oo qiimo ku leh Een, waxaan uga mahadcelinayaa mar kale intuu madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ururka dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe ayaa wada dadaallo ay ugu gurmanayaan qoysaskii ku barakacay fatahaadaha webiga shabeelle kuwaas oo dalagyadoodii iyo deegaanadii ay deganaayeenba daadadka ka soo rogmaday webiga shabeelle ay cagta mariyeen iyadoona hadda ay u baahan yihiin gurmatiyo kala duwan oo ay ugu horrayso cunno bustooyin darbaallo iyo weliba sidoo kale caafimaad madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa cafis u fidiyey qaar ka mid ah maxaabuusta ku jirtay saldhigga magaalada jowhar munaasabadda ciidulfidriga awgeed
madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe ayaa munaasabada ciidulfidriga awgeeda waxa uu cafis u fidiyey in ka badan laba iyo toban maxaabuus oo ku xirnaa saldhigga booliiska degmada jowhar kuwaasi oo ku xukunaa dembiye yaryar afhayeenka madaxtooyada hirshabeelle daa-uud xaaji ciro ayaa saxaafadda u akhriyey warqadda kasoo baxday xafiiska madaxweynaha hirshabeelle ee lagu sii diinayay qaar ka mid ah maxaabuusta ku jirtay saldhigga degmada jowhar bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin ciid wanaagsan kula caam wa antum bilkhayr Ee, madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali guudlaawe xuseen ayaa bilashada bisha soonfur iyo farxadda munaasabadda ciidulfidriga awgeed wuxuu cafis u fidiyey qaar ka mid ah maxaabiista dembiyada fudud ee ku jiray ee xabsiga dhexe ee caasimadda dowladda hirshabeelle wareegto madaxweyne ujeedo cafis madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali guudlaawe xuseen markuu arkay qodobka kontiga koowaad farqadiisa sideedaad dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle markuu arkay qodobka boqol afartan iyo sagaalaad xeerka ciqaabta soomaaliyeed markuu tixgeliyey badqabka caafimaad ee maxaabiista dembiyada fudud wuxuu madaxweynuhu soo saaray xeerkan kow ama qodobka koowaad waxaa cafis loo fidiyey maxaabiista magacyadooda hoos ku xusan yihiin kow maxamed xasan suuxiye laba cabdulqaadir cali maxamed saddex qaasin xasan dide afar yaasiin yuunis suufow shan maxamed sayid axmed simaar lix yaasiin maxamed axmed toddobo maxamed nuur aadan siddeed cabdulaahi maxamed gacal sagaal cabdulaahi salaad suuxow nuuxow toban colow xuseen nuur kow iyo toban ibraahim cabdulaahi nuux labaiyo toban maxamed jeele yuusuf saddex iyo toban aadey baaskuul buufe afar iyo toban isaaq cali abuukar xeerkan waxa uu dhaqan gelayay ama dhaqan gelayaa markuu madaxweynuhu seexo madaxweynuhuna waa uu seexa sidaas ayuu ku dhaqan galay ujeedka ugu weyn ee laga lahaana waxay ahayd dadkan maxaabiista dambiyada fudud ee ku xirnaa in madaxweynuhu cafis u fidiyey si eheladoodii iyo dadkoodii ay ula ciidaan ee bilashada bisha soonfur iyo farxadda munaasabadda ciidulfidriga idinkuna aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhinaca kale qaar ka mid ah maxaabuustii cafiska loo fidiyey ayaa u mahad celiyey madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu horta waa mahadsantaa maadaama uu madaxweynaha cusub nu imaado meehan saldhigga naga dayey annagoo dad badan ah u xidhan maasha allah inta horta aniga waxaa liigu haystay sagaal boqol ah sagaalkaas boqolna waxay tahay male hadda waa mahadsanyahay madaxweynaha cusubame aan naga dayey waa mahadsan yahay waxaan madacelinaha madaxweynaha hirshabeelle oona cafi oona leeyahay magaxoolo oona soo xaday oona gatay oona leeyahay cafi si kastaba ahaatee cafiskan ayaa kusoo beegmayo iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta labaad ee ciidul fitriga iyadoo guud ahaana deegaanada hirshabeelle si weyn looga dareemayo dadkana ay si wanaagsanna sidoo kale ay u ciidayaan
wasiirka wasaaradda beeraha maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in maalmaha soo socda lagu guuleysan doono xidhidda goobaha uu ka fatahay webiga shabeelle xaliimo cali ibraahin ayaa warbixintaasi soo jeedinaysa
mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxa ay kormeer ku tageen meelaha uu ka fatahay webiga shabeelle gaar ahaan tuulada moyko wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle maxamed bashiir daqare ayaa faahfaahin ka siiyey wasiirka beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle dadaalada laga soo maray xiriista buqda moyko
buqdan waa buqdii moyko muddo toddoba maalmooda habeenii maalin ayaa laga shaqaynayay wasaaradda iyo maamulka gobolka iyo degmada iyo shacabka gaar ahaan tuulada moyko oo isgarabsanaya ilaah ayaa ku guuleeyey wasiir wixii la qabtay waatan indhahdaa macalina wixii ka dhimanna inaad aragto oo aad ku kordhiso sidaas ujeedkeenu ahaa sidoo kale buqdii baareey heer fiican ayay maraysaa iyadana indhahda ayaad kusoo arki doontaa maxamed cumar caymoy wasiirka beeraha iyo waraabka hirshabeelle ayaa mahadcelin u diray maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada jowhar iyo shacabka moyko iyo cid walba oo ka qayb qaadatay xirida buuqda moyko oo sheegay in kumanaan hegtar ay cagta mariyeen
isteedkii oo ugu horeeyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe iyo shacabka reer hirshabeelleba kaalinta ay ka qaateen in ay maanta joojiyaan ee ay ku guulaystaan buuqdii ka fakatay meeshatan moyko dhammaan waa ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay ishaygan ku arkay waana ku mahadsan yihiin dadkii howshaasi qabtay hase yeeshee waxaan leeyahay arrintan waa mid lagu guulaystay waa mid lagu farxo waa mid lagu faana howlaha kale oo xoogaa hadda markaan indhandheeyey oo aan fiiriyey way fiican tahay way xiran tahay laakiin waxay u baahan tahay weliba xoojin maxaa yeelay waxa aan maanta la welwelsannahay ayaa waxay tahay ka hir shabeelle ahaan laga soo bilaabay hiiraan ilaa iyo lagu keeno shabeellaha dhexe biyaha soo socda ee dadka saadaasha biyaha iyo kormeerka ay maanta ay saadaalinayaan ee ay leeyihiin biyo xaddhaaf ah ayaa soo socda ilaah baan ka magan galanaya marka waxay u baahan tahay ka diyaargaroowi xoog leh in laga sii gaashaanto marka meeshaani maadaama lagu guulaystay weli waxay u baahan tahay in xoogaa la xoojiyo meelaha qaarkood oo maanta ay ka dabacsan tahay webigaa hoos ee nasiib wanaag laakiin biyahaasi hadday yimaadaan laftigeeda saan ma ahaan doonto marka waxaan rabnaa hadduu alahawadologolaado intaysan imaanin laftigeeda oo biyahaas la sugaayo in meeshaan tallaaba kale loo celiyo dhanka kale wasiirka ayaa sheegay in maalmaha soo socda lagu guulaysan doono xirista buuqda baarey tan kale oo hadda oo baarey oo aanu ku rajo weynahay isbuucyadan soo socda ama wiigan soo socdo inaanu ku guulaysano maadaama howsheedii ay noo marayso meel dhexaad howshiina aad loogu guda jiro ayadana sidaansi la mid ah ayaa waxaan rabnaa haddii aynu nahay reer hirshabeelle ahaan anakoo iska kaashanayna deegaankii sida moyka oo kaleente reer baarey degmadii jowhar gobolkii wasaaraddii beeraha wasaaradda kale oo nala jooga xataa oo arrintan u soo gurmaday oo waxqabashadooda kulugle u yimid guddigaa weliba loo xil saaray guddigaasoo uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulahi xuseen ali guudlaawe waxaan leenahay howlahaasi allah hanagu guuleeyo wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa dadaalo ku wada sidii ay u samato bixi lahaayeen dadka uu saameeyey beerahooda fatahaadaha webiga shabeelle mahadsaned xaliima markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta sarifka iyo suuqyada ee warka habeenimo waxaa la diyaar ah marame sheekh cabdi
dhinaca sarafka waxaa la kala siisanayaa boqolka doolar gacanta hore laba malyan shan boqol iyo sideetan kun gacanta dambena waa laba malyan iyo lix boqol kontonka doolar waxaa la kala siisanayaa qabashada malyan laba boqol iyo sagaashan kun bixintuna waa malyan iyo saddex boqol oo shilin soomaali ah shan iyo labaatanka doolar gacanta hore waxaa la kala siisanayaa lix boqol afartan iyo shan kun gacanta dambena waxay maraysaa lix boqol iyo konton kun oo shilin soomaali ah tobanka doolar qabashada waxay maraysaa laba boqol konton iyo sideed kun bixintuna waa laba boqol iyo lixdan kun oo shilin soomaali ah dhinacaya markaynu fiirino galeyda waxaa la kala siisanayaa madaalkeeda kow iyo toban kun oo shilin soomaaliya masagaduna waa toban kun oo shilin soomaali ah digirta madaalkeeda waxaa la kala siisanayaa laba iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah salbukada waxa ay maraysaa madaalkeeda sideed iyo toban kun oo shilin soomaali ah bariiska caddaha ee dalka waxa uu marayaa kiiladiisa saddex iyo toban kun oo shilin soomaali ah nuskiiladuna waa sideed kun oo shilin soomaaliya rubucuna waa afar kun oo shilin soomaali ah loorka bariis caddaha waxaa la kala siisanayaa kontonkiisa kilogaram lix boqol iyo konton kun oo shilin soomaali ah saliid macsarada markaynu firino waxaa la kala siisanayaa kiiladeeda konton iyo laba kun oo shilin soomaaliya nuskiiladu waa labaatan iyo lix kun oo shilin soomaali ah rubucuna waxa uu maraya saddex iyo toban kun oo shilin soomaali ah naaftada waxaa la kala siisanayaa kiiladeeda labaatan kun oo shilin soomaaliya baasiinka wuxuu marayaa laba iyo labaatan kun nusliitarkiisana waxa uu marayaa kow iyo toban kun oo shilin soomaali ah haatanna aan dib idii kuga celin halka warkaasi aad kala socotaan waa radio snai jowhar shabeelle xadhexe soomaaliya markaana wararka caalamka dowladda israa'iil ayaa xaalad deg deg ah gelisay magaalo ka tirsan waddankeeda muddo hal isbuuc ah ayuu qallaase ka jiraa dhulalka falastiin israa'iil dhowr maalmood oo ay socdeen isku dhacyo iyo xasilooni daro kadib israa'iil waxay ku dhawaaqday in xaalad deg deg ah ay gelisay magaalo ku taala bartamaha elod taasi oo u dhow caasimadda tel aba ee israa'iil kadib markii mudaharaatiyo rabshado wata ay saameeyeen carabta israa'iil arrintan ayaa saameyn weyn ku yeelanaysa xiisadda hadda taagan ee u dhexaysa israa'iil iyo falastiin maadaama ay tahay markii ugu horreysay ee xukuumadda israa'iil ay awood amarka deg deg ah u adeegsato bulshada carabta tan iyo sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo lixdankii waxaa laga yaabaa inaad marar badan maqashay dad israa'iil ku tilmaamaya waddan ay leeyihiin yuhuudda laakiin sidoo kale waxay hoy u tahay dad aan yuhuud ahayn waxay ka mid tahay carabta laga tirada badan yahay israa'iil kuwaasi oo asal ahaan ka soo jeeda falastiin balse haysta dhalashada israa'iil qodobkaasi ayaa guud ahaan ugu dambeeyey warkii caawo jimcaha aad kala socoteen idaacadda isnaay waa ku mahadsantiin dhegaystayaal la socodka wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo isnaay habeen wanaagsan